warkaan kusoo dhowaada barnaamijka ilayska v o a waxaa inala socodsiinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno dilalka ay booliska maraykanka u geystaan dadka madow iyo xiriirka kala dhexeeya hannaankii gumaysiga ah ee dadka madow dalka maraykanka lagu keenay muddo haatan laga joogo afar boqol oo sannadood iyo dheeraad sanadihii ugu dambeeyey dalkan maraykanka waxaa soo badanayay dhacdooyinka la xidhiira boolis toogasho ama xuurto ku dilaya dad ka soo jeeda mujtamaca madow ee dalkan maraykanka bishii juun ee sanadkii labada kun afar iyo tobankii ayaa muuqaalo lagu duubay taleefon uu muujiyey qaabkii uu u dhintay eric gander oo ahaa nin madow oo magaalada new york ay xuurto ku dileen rag boolis ah oo qaarkooda madaxa kaga fadhiyey isagoo ku baruurtamayey ka hor inta uusan dhiman ma neefsan karo shan iyo labaatankii bishiina dhaaftay ee may ee sanadkan ayaa haddana ereyadii uu ku baruurinaya gander waxaa ku celiyey georgia floyd oo isna muuqaalkiisa la baahiyey isagoo garbaduub u xiran gaari ku hoos jira oo uu askari boolisa oo caddaan ah uu surka lowga kaga hayo magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxaa jira dhacdooyin kale oo badan oo booliska iyo dadka madow la xiriira oo iyana la baahinayey intii u dhexaysay waxaa laga yaabaa in dad badani ay markaa isweydiinayaan waxa dhacdooyinka noocan ah ee cunsuriyadda lala xiriirinayo ay salka ku hayaan inkastoo taariikhdaasi dheer tahay haddana waxaa su-aashaasi barnaamijka elayska uga jawaabay brofesor maxamed xaaji mukhtaar oo ah taariikhyahan wax ka dhiga jaamacadda safana ee gobolka georgia ee dalkan maraykanka afrikaankii waxaa la keenay maraykanka markii ugu horreysay kun lix boqol iyo sagaal iyo tobankii magaalo idinka fogeyn oo virginia ku taalo oo la dhahayo jamestown ayaa la keenay virginia waxay kasii hoosay walaayadahan koonfureed oo dhan say u badan yihiin yani markii dambe waxay bilaabeen in ay dad keensadaan ama looga keeno dad badan looga keeno africa maadaama dalka dhaqaalo fiican oo ku jiray beero u badnaa iyo macaadin u badnaa sidii lagu soo saari lahaa maaragtay loo heli lahay ciidan maaragtay in la keeno oo oo lacag la-aan ah ama waxba maaragtay ku fadhinin marka xilligaas laga soo bilaabo ilaa yani runtii every waxaan dhihi karaya kontonkii sano ama lixdankii sanoba waxba isbedelayay xiriirka ka dhexeeyey dadkii maraykanka caddaa iyo dadka madooba oo la keenay qofkii madooba ama afrikaankii markii la keenay america kowdii runtii wuxuu lumiyey isla markii markuu yimid wuxuu luminaya waxyaabo badan adoon buu noqonaya ereyga adoonka soomaaliga waan ku wada naqaanayo waa qof la leeyahay adoonku runtii yani markii maraykanka la joogo yani sida dunida kale maaha dunida kale adoon haddii la yidhaahdo qof kastaa adoon noqon karaya midab kasta ha lahaado laakiin maraykan haddii la joogo haddaad adoon afkaaga la maqlo automatically waxaa lasoo xusinaya waa dad madow marka adoonnimadii dhanba waxaa lagu associate gareeya ama lagu daray madow unbaa adoon noqon karaya waa nasiib daro adoon waxaad u noqon kartaa keliya ilaahay marka waa ina cabdilaahi cabduraxmaan cabdirashiid waa inaad magaca ilaahay ama saamiis lagu dara rofesor maxamed mukhtaar ayaan weydiiyey bal inuu in yar dib inoogu celiyo si kooban bilowgii adoonsiga dadka madow ee maraykanka waxaa loo soo raray sidii maaragtay jawaano oo bariisa ama bataata ah oo kale ayaa maraakiibta lagu soo raray rafaad badan bay soo mareen dhowr bilood ay wadada kusoo jideen badda qaar baa kusoo dhimanaya oo lagu tuurayay badda laiskaga tuurayay maaragtay waxba loo aabiyeeraynin mar allaale markay soo gaareen beriga maraykanka qofkii waxaa la geynayaa suuq waxaan la yidhaahdo magaalo kastoo maraykanah waxaa ku yaala colaado ad waa ku warqabtaa city market waxa la yidhahdo city marketka hadda ilaa maanta jiro waagaas wuu jiray wuxuu ahaa market ama suuq ad ka iibsan karaysa tamaadho botato iyo bani aadan ad ka iibsan karaysa ayuu ahaa marka qofkii mar allaale markii lasoo dejiyo suuqii baa la keeni xoolo ahaan baa loo iibin markii la iibiyo yani yani wuxuu lumiyey isla markiiba wuxuu lumiyey bani aadamnimadiisii buu lumiyey wuxuu lumiyey hawiyadiisii identitydiisii buu lumiyey waxaa loo arkay inuusan maaragtay oo ka liito inuusan bani aadamba uusan ahayn sub human waxaa la yidhahda inuu noqdayba ayaa imaanaysa isla markii markii la iibiyo waxaa laga bedeli magacii qof dhan oo magaciisii markuu afrika joogay magac lahaa magacii baa laga bedeli waxaa ku xigaysa waxaa laga bedeli diintiisii baa laga bedeli weliba badanaaba dadka laga keenayo afrikadan galbeed laga bilaabo senegal ilaa kongey aadaysa yani waxaa ku jiray tiro aan yareynba muslin ahayd kuwa kalena waxay ahaayeen kuwa diimo afrikaana waxaan la yidhahda traditional beliefs bay aaminsanayn ma jirinba yani christianity ama gaalnimadan maba ay jirin marka qofkii waa la christianize garaynaya magac cusub baa loo bixinaya kiisii waa la bedelayaa hataa haddii laba oo afrikaana ay isku af noqdaan waa la kala fogeynayaa state kale ayaa la geynaya immediately qofkii waxaa ka lumay yani shaksiyadiisii waa luntay wuxuu noqday qof oo aan maani bani aadan xataa aan ahayn ba iyuu noqonaya haddaba taariikhdaasi uu profesor maxamed mukhtaar ka sheekeeyey iyo dhacdooyinka booliska iyo dadka madow ee maanta dhacaya muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya su-aashaasi waxaa isna barnaamijka elayska uga jawaabay profesor axmed ismaaciil samatar oo ah aqoon-yahan muddo dheer deganaa dalkan maraykanka hormuud iyo macalina ka ah jaamacadda maclaster ee gobolka minnesota taariikhdaasu way gun dheer tahay may bogsan marka taariikhdaas gabowday ee boqoonkaas deecaanku ka socdaa weli isagoon dhammaan inkastoo wax badan laga bedelay taasi waa mid talabaadna waxa weeye dee wax shay maalin dhacay oo ah dadka madow ee waddankan maraykanka waktigan iminkaan idila hadlayo ku nool laba kun iyo labaatan baa la jooga oo weli tabanaya xaqaa'iquna ay dhab yihiin in laga dhigay dad xagga dambe fadhiya oo marka khayraadka waddanka la qaybsado iyaga la iska iloobo marka lagu xadgudbo taasuna maalin walba way dhacdaa waddankan marka dadkii madoobaa dhibaatadaasa haysata dee ninkana dadkaasuu ka mid ahaa waa kaad iyadoo maalin cad ah oo kamaradii lagu hayo la dilay intay iskugu tegeen afar nin oo bilaysi ay iskugu tegeen marka taariikhdaa soo gabooday iyo qoonka boogta ah ee cunsuriga ah iyo maalin walba wax taagan oo ku saabsan khayraadka waddanka sida loo qaybsanayo xaqa qofku uu leeyahay oo dadka madow si gooniya hoos loogu dhigayo waxaasaa isku biiray taasaa deetana dhalisay dee waddankani inuu khalkhal weyn imika galo dee waa kaa mudaharaadkii dad badan oo caddaana ayaa kacay dhalinyaradu u badan tahay iyo dadkii madooba dee magaalo weyn oo aanu mudaharaadkaasi maanta ka dhacayn way yar tahay bade marka waxaad moodaa in xumad cusub iyo oo ku saabsan xaq xuquuqda bini aadamka khaasatan dadka madow ay kor usoo kacday sida ay sheegeen labada brofesor axmed samatar iyo maxamed mukhtaar tacadiyada ay boolisku u geystaan dadka madow ma aha kuwo ku cusub taariikhda maraykanka laakiin waxaa cusub in muuqaalada falalkaasi oo dhacaya la helo sida uu qabo brofesor maxamed cali oo macalin ka ah kolleejyada prince georges iyo northern virginia college ee gobolada deriska ah ee maryland iyo virginia ee dalkan maraykanka taa waa runta had dadkii dhanba kaamero wada haysta kaamerooyinkii hadda waa saddex qayb ogta qaybna waa midda booliisku uu wato oo jirkiisa ay ku xidhan tahay midna waa midka gaariga ay ugu xidhan tahay taana marka markastaba iskama shinaan karto marka ayaga rabaan ay shidi karaan qaarna waxaa laga yaha inaysan shidinba tan kale dadkii haddaan usoo laabto hadda baawartii xataa toban dollar kaamero joogta baawarta lasaga xirtaa marka wax kastoo samaynayso way capture garanaysa way qabanaysaa telefoonadiina way fududaysay dadka space badana way haystaan wax kastay duuli karaan haddana qofkii every time qofkii wuxuu samaynayaa live waayaba either baraha dadka sida facebook oo kale ama instagram ama ama snapchat waaba live qofkii marka xataa isagoon filayn inay dhacayaan laakiin waxyaaba kale iska duwaya kaamerada waxay ku dhacaysaa booliis oo xumaynaya hadda waa aragtay midaan ka dhacday magaalada minneapolis kaameradii dadka ay hayeen waxaa kasii darnaa midkii dambe oo dukaamada banaankooda ku xirnay taa ayaa sheegtay inaysan qofkan uu diidayn booliisku wuxuu ku sameynayay uu sharciyada ay u sheegaan waxay u sheegaan uu ka aqbalayay laakiin aysan aysan ogeyn laakiin kaamera kala duubaysay marka intaasoo kaamera ku wajahneyd marka taasaana caantay maadaama dadka ay kaameroona haystaan markastaba inay access u yeeshaan waxaa hadda dadweyaankii xataa waxaa ka badiyay dadka caadiga oo wax duufa ah dadaan weriye ahaan jirin hadda followers ka badan yihiin dadkii kale sharciyaqaanada maraykanka ayaa qaba in dhibaatada ugu weyni ay ka taagan tahay tabashooyinka dadka madow ee taariikhiga ah iyo sharciga maraykanka oo siinaya booliska awood u suuragelin karta in inta badan falalka ay geystaan lagu qiildayo shaqada ay hayaan waa kan garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo fadhigiisu yahay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota colad waxaa weeye booliisku labadaba way jiraan markaan leh labadaba way jiraan waxaa weeye booliisku inay gaar ahaan ay jirto racism ku aadtan dadka madowga ama cunsuriyad ay u qabaan dadka madowga ah cabsi ay ka qabaan ha noqoto iyo systemka oo u dejisanba inta badan inuu uu kasoo horjeedo madowga iyaga inta badan culayska saaro ha noqoto iyo sharciyada laftooda oo siinaya cover badan ama booliiska inta badan favor garaynaya ayaa labadiiba isbeegsadaa la odhan karaa labadaasoo jira dartood baa kenya arrintan inay soo nonoqoto marka dhinaca legalka ka fiirin ama sharciga waxaa dhacda in boolisku ay sidan oo kale qof dilaan marar badanoo hore dhacday meelo badan maraykanka kamida ka dhacday qaarkood kuwiiba dambiyada lagu soo oogo maxkamad la soo taago xeerbeeg waxa la yidhaahdo loo saaro inta badan xeerbeegtuna marka dambe ay booliisku ku weyso marka sidee laysu waafajiyaa hirgelinta sharciga maraykanka iyo dadkan grievanceska ama wax tabanaya ee madowga ay ka mid yihiin sidee laysu waafajiyaa su-aal fiican way runtii diiba ay dhacdaba in la xidho dembi lagu oogo la charge gareeyo maxkamadii in dembi lagu waayo taana waxaa keenaysa sharcigiibaa waxaad moodaa mararka qaarkood inay u baahan lafteeda in wax laga laga bedelo sharcigaa wuxuu inta badan dhigayaa qofka booliiska inuu awood u leeyahay inuu qofka inuu awood isticmaali karo user force waxaan layihahda awoodda u leeyahay inay isticmaalaan hase ahaatee waxaa laisku waxaa sharcigu u ogolaya waxa weye reasonable force wax macquula oo qofkaasayta iyada marka iyada ama xadhiga uu ku gudanayo ama uu qofkaasayta maquuninta marka iyada loo baahan yaho de macquul oon qofkii nafta ka goynayn balse marka excessive gaadho oo kale qofka markaasayta ayuu sharciga ka weecanaya uu dembi uu gelayaa xuduuddii uu ka baxaya awood dheeriya markuu isticmaalo marka inta badan markii dacwadda qofka lagu ooga sababta loogu waayo waxaa weeye kow juuriga oo inta badan u badan dadkii ahaa xeerbeegtidii oo runtii marka soo bandhigay leeda qofkan shaqadiisi buu gudanayaa shaqadiisi waa shaqa dangerous waaye marka lama eegayo sida qofka caadiga ama colaad ama cabdinaasur kale looma eegayo oo qof banaanka ma aragta ku dilay ama xabad ku riday qofkan shaqadiisaaba ku arrintaa ka mid a marka haddii isaga dhinaciisa markaa isdhigtaa lagu leeyahay cabsida uu dareemay darteed arrintan oo kale uu samayn lahaa qof bulihiisa qofka iyadaa marka waxaa laga yaaba inta badan inuu ku waayo marka buliiskii jurigii inta badan xerbeegtidii ma sakangees garaynayaan qofka booliiska xaaladda marka uu ku sugnaa taasoo micnaheedu ay tahay waxay inta badan iyaga ayay benefit siinayaan inay yidhaahdaan yes qofkan isaga xaaladda uu ku jiray qof walbo booliis oo ku jira waa laga yaaba in arrinta uu samayn lahaa marka taas ayaa inta badan waxay ka dhigaysaa inay qofki booliiska lagu waayo sharciyada booliiska ayaa dadka mudaharaadaya ee maraykanka ay maanta dalbanayaan in isbeddel lagu sameeyo waxna arrintaasi ay noqon doontaa waxa ugu weyn ee ay ku geli doonaan ololaha doorashada maraykanka ee soo socota murashaxiinta u taagan xilka madaxweynaha sida uu qabo professor axmed samatar aada iyo aad ayay u noqonaysaa qodob weyn oo doodaad laga galo ayay noqonaysaa waxaa taasina sii karinaya oo sii kululeynaya donald trump qofka madaxweynaha ka ah oo markaad eegto doorashadii dhacday dee dacday waxau ku helay uun tirada marka la xisaabiyo gobolada maraykanka waxa la yidhaaho electoral college in la xisaabiyo laakiin markii tiradii la galay qof walba la tiriyey dadkii codka bixiyey dee waa saddex malyuun oo in ku dhow baa lagaga badiyey waa nin kolba isagu isku kufaya waxay iila eeg tahay marka qiyaasta aan saaro in si aada iyo aada u weyn looga badin doono ilaa iminkana way dadka tirada marka la weydiiyo interviewska laga qaado waxaad moodaa boqolkiiba konton iyo in ka badan inay ka soo taagan yihiin intaa ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo aan idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed colaad xasan inta barnaamijkan oo kale aan dib dambe ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo